xarunta taariikhiga ee tale ayaa waxa ay tahay halka ay taallo gogosha wadatashiga beelaha sool sanaag iyo cayn ee loo yaqaano shirka khaatuma labo iyadoo haatanna ay kusoo qulqulayaan magaalada tale ergooyin kala gadisan kuwaasoo qaybka ergooyinka ka qayb qaadanaya shirka khaatuma labo ayaa haatan waxaa jira dad qurba jooga abwaano iyo weliba ururada dhallinyarada ee kuwa haweenka iyagu markaasi kusoo qulqulaya xarunta taariikhiga ee tale waxaanu qaar ka mida abwaaniinta iyo weliba warbaahinta kala gadisan ee imaanaya magaalada tale aanu ka waraysanay bal dareenkooda ku aadan sida ay u arkaan shirka khaatuma laba iyo saadaasha waxa ay ka filayaan iyo weliba xarunta taariikhiga ee daraawiisheed ee ay haatan soo gaadheen bal waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin waxaa dhinacooda jira abwaano da'yar kuwaasi oo ugu talagalay shirka khaatuma labo gabayo iyo sugano kala gadisan waxaana qaar ka mid a gabayadii ay ugu talagaleen shirkaas ka mid ahaa magaalada taleex ayaa haatan waxa ay la circiraysaa dad aad u fara badan iyadoo haatanna ay dadka ku nool degmada taleex haatan ay yihiin kuwii abid ugu badnaa ee ku hoyda degmada taleex marka laga reebo xilligii dhaqdhaqaaqii daraawiisheed iminka waxaa la joogaa wariye ka tirsan warbaahinta ka howlgasha gobolka cayn gaarahaan buu hoodle anas waxaan jeclahay bal marka hore weydiiyo bal dareenkiisa ku aadan imaanshiyaha taleex iyo waxyaabaha uu kala kulmay
waa mahadsantahay maxamed aad iyo aad baan kuu salaamayaa markaasa kuu sheegay baan wafdi kasoo keentay gobolka cayn shalay baan halkan soo gaadhnay marka aad baan ugu faraxsanahay runtii soo dhaweynta aad naloo soo dhaweeyey shirkana wuxuu noqonayaa koley shirarkii hore mid ka duwan ka saadaal wacan cid maqan ma jirto cid hadhay ma jirto saddex gobolada sool iyo sanaag dadka u dhashay saasaa loo soo qulqulayaa ilaa haddadeer shirkana wuxuu noqonayaa ilaahay noqon mid aad iyo aad sharig hore uga duwan oo aad midha dhala sansaantiisuna aad bay u wacan tahay waad mahadsantahay maxamed anas adoo ka mid a wariyaasha markii aad imaanaysay degmada talex iyo qaabka shirku adoo ka qayb galay shirar badan oo dadka s c ay isugu imaanayaan saaad sheegtayna kana u ka duwana bal markii hore maxaad filaysay dareenka meeshu mid sidaa og ina u yahay iyo markii aad timi bal maxaa farqiyo isbedelo aad aragtay sawirkii aad haystay iyo kaad aragtay wallaahi horta maxamed markaan halkaa joognay aad baan nala cabsigelinay waxaa lahaa shirkan uu burburayaa meesha waa dagaal iyo waxaa ka socda amnigeedu ma wacana marka waxaas hadda indhahaga aan ku aragnay wuxuu jira oo dhan wax kama jiraan dadkii reebahoodle intii naga hadheen waa la hadalnay saaka ayay soo kici tintay cid hadhasa ma jirto meesha amnigeeda ammaankeeda dadku shay gacmaha soo haystaan cid wax wada ma jirto aad ba shirka laysugu raacsan yahay dowlad caadi ah meesha ka dhisantay marka insha allah guul baan rajaynaa guul guul guul
waxaa haatan degmada taleex iyagu soo gaadhaya ergooyin kala gadisan oo qayb ka ah ergooyinka ka qayb qaadanaya shirka sidoo kale waxaa jooga dhammaanba intooda badan isimada deegaanada s s c sidoo kalena waxaa la filayaa inay saacadaha soo socda soo gaadhaan hogaanka midaynta iyo badbaadada sool sanaag iyo cayn oo ay ka mid yihiin hogaamiyaha ururkaasi iyo weliba ku-xigeenkiisa isku soo wada duubo waxaa haatan degmada taleexa ay tahay meel ay soo buuxdhaafiyeen dhammaanba shacabka iyagu ku dhaqan deegaanada sool sanaag iyo cayn iyadoo saacadda ka dambaysana ay soo gelayaan wufuud kala gadisan oo qaybka waftiyada iyagu u imaanaya inay ka qayb qaataan shirka khaatuma labo sidoo kalena waxaa jira dad aad u fara badan oo iyagu doonaya inay indhahooda ku arkaan damaashaadka iyo fantasiyaha horudhaca u ah shirka khaatumo maxamed cismaan xarunta taariikhiga ee taleex